iskuul islaami ah oo ku yaala galbeedka magaalada melbourne ee dalka australia oo laba kun oo arday oo dhigta ay badankoodu soomaali yihiin ayaa albaabada la isugu dhuftay kadib markii macalin ka mid ah barayaasha iskuulkaasi laga helay cudurka covid gudoomiyaha jaaliyadda faarax maxamuud warsame ayaa wariyaha v oda ibraahim cumar baafo arintaasi uu ka wareystay kayskan cusub waxaa laga helay sidaa sheegtay iskuulka taqwa waxaana laga helay macalin ama macalimad ardayda waxbarta iskuulkan marka islaamiga ah wuxuu ku yaalaa xaafad la yidhaahdo targaniina oo dhinaca galbeedka melbourne ah arrintan marka waxa ay timid ama ay soo baxday kadib saacado kooban oo gobolkan ama statekan victoria ay u dabaaldegayeen in maaragtay wax kays ah ama kaysaska ay ka dhammaadeen ama wax kays ah laga helin waa maxay tallaabada ugu horreysa dowlad goboleedka victoria ay qaaday dowladda victoria waxay sheegtay inay hadda dabagal ay ku hayso arrintan sida qofka xanuunkan laga helay waxa ay degdeg u baartay sida aan wararka ku helayno dadka ehelka la ah macalinkaas ama macalimaddaas iskuulkana ama iskuulka ataqwa waa la xiray waxaana laga yaabaa inuu sii xirnaado ilaa iyo sideed iyo tobanka bishan august oo ah yani afar iyo toban casho oo go-doomin ah haddii marka wax arrintaasi wax ka bedelan ay dowladdu soo saarina iskuulkaasi ilaa sideed iyo tobanka augost wuu xirnaanayaa iskuulka ataqwa waa iskuulkee bal haddii aad noo faahfaahayso iskuulkan ataqwa waa iskuul islaamiya sidaan soo sheegay waxaana ka shaqeeya ilaa saddex boqol oo qof ayaa ka shaqeeya waxaana dhigta arday ka badan laba kun iyo boqol arday ka badan ayaa dhigata dhammaan iskuulka marka hadda dowladdu waxay ku amartay inay dhammaantood ay isbaaraan sidoo kalena ay isgo-doomiyaan marka waa laba qaybood weeye dadka iskuulka ka shaqeeya iyo ardaydaba waxaa laga rabaa inay isbaaraan dabadeedna ay isgo-doomiyaan haddii marka baaritaanadan caawa la sheegay ilaa iyo wakhti dambe in lasii baari doono dadka iskuulkaasi dhigta ama waalidiintooda ama macalimiintaba ha noqdaane ee ay kiisas hor leh beri ka soo baxaan gobolka oo hadda toddobaad ku laaloonaya xayraad la-aan muxuu xaalkiisa noqon karaa sileeda wallaahi hadda ilaa hadda dowladdu wax arrintaasi mays waxba kama sheegin soo faar waxaa keliya oo uu sheegay ninka covidka ka jawaaba ee gobolkan victoria u qaabilsan oo magaciisa la yidhaahdo jeron wimer waxa uu sheegay in qofka hadda xanuunka laga helay laga yaabo inuu xanuunkani qabay muddo dhowr casho ah oo iskuulkaasna uu ka shaqaynayay marka haddii marka dad kale oo dheeraada laga helo xanuunkaasi waxay u badan tahay sidii ay dowladdu marka horeba samayn jirta inay samayso oo ay eegto tirada dadka xanuunkan uu macnaha laga helay inta ay yihiin haddii ay bataanna markaasi inay restrictions ama waxyaaba ma aragtay go-doomina inay dowladdu keento waa suurtagal gobolkan victoria ayaan wax kiisa aan laga diiwaan gelin maanta iyadoo bulshada ku nool magaalada melbourne iyo guud ahaan gobolku ay aada u rayaaqsanaayeen islamarkaana ay sugayeen maalinta beri oo khamiis ah in xayiraadaha intooda dhimanna la qaadi doono laakiin hadda kiiskan cusub ee laga helay kollejka islaamiga ayaa waxa ay ka qabaan walwalaad weyn ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia